wadanka norway ayaa waxaa ka socdo iskaashi ay sameynayaan imaamyada masaajidada ururada bulshada rayidka ee soogalotiga iyo sidoo kale hay-adda badbaadada caruurta ujeedaduna waa kobcinta aqoonta waalidka si loo yareeyo ayaa la yiri qaadashada caruurta qoysaskooda ee dowladda kala wareegayso dembiyo in ilmaha loo geysto waxyeello ah arrinka ku salaysan awgeed arrintaasi ayaa imaanaysa iyada oo qoysas ayagu tiro ah caruur laga qaatay oo ay soo kordhayso tirada dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ilmaha laga qaadanayo soomaaliduba ha ugu badnaatee waxayna taasi abuurtay cabsi jaaliyadda ee soo galootiga ah ee dalkaasi ay ka qabaan hay-adda badbaadada ama caruurta la wareegta haddaba khadka teleefoonka ee waxa aan kula xiriiray norway maxamed maxamuud xalane oo ah weriye degan magaalada tromaham ee bartamaha waddankaasi norway
sar waa mahadsan tahay shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaagsi ama ama maaragtay maxaa la yidhahdaa dood wadaag buu ahaa ciwaanka shirka ama ajaaduna wuxuu ahaa daryeelka carruurta diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yidhahdaa jaaliyadda ka soo jeeda dalalka islaamka iyo hay-adda badbaadada carruurta ee waddanka norway waxaana soo qaban qaadiyey kulanka golaha iskaashatada imaamyada iyo caqiidada oo weerkaashanaya jaaliyadda ka soo jeeda dalalka islaamka marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka
waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wada shaqaynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhaxaysa mujtamacyada kala duwan iyo qoysaska ama familada marka iyadoo lala shaqayn lala yeelanayo yada xanaanooyinka adeegyada daryeelka xuruurta adeegyada caafimaadka iyo bulshada marka welibana lakufasan dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba waa garta waxaa kasoo qayb gashay hay-adda badbaadada carruurta waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysas soomaaliya haba ugu badnaadaane dad soo galooti ah oo dowladdu ay la wareegto hay-ado kale loo dhiibay ama dad kaleeto taasi ma looga hadlay caqabadda ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo waa laga hadlay oo runti marka la yidhaahdo ilma la qaato lagana qaato dad soomaalida keliya ama ajaanib qawaaniin ama shuruuc dalkanu uu leeyahay in haddii maratay garaafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato xadgudbina waa jiraan dabcan iyo qaladaad dhacawna way jiraan sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday tusaale ahaan shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishaan sagaalkeedii oo kale wasiirka arrimaha carruurta iyo iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta waddankaani la hadashay ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka norway mataqaana maxaale laga soo bilaabo labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labada kun iyo kow iyo labaatankii kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaana u dhacay oo ay soo faragelisay hay-adda qaadata ama xanaanaysa carruurta familadii dhaleer carruurtaasna laga qaaday arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay marka qaladaad way dhacaan laakiin hadda doodan waxyaalaha laga soo qaaday waxaa ka mid ahaa in yani mataqaana ay jirto inta badan ijwaamuwa xagga dhaqanka ah iyo qaladaad aqoon darri ah oo u dhaxaysa dadka arrimahan ku shaqada leh ee hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraadka iyo informationka iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkooda laga yaabo inay ku liidato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka nuucaas inay dhacaan waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasiya lagu caawin karaa waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato maxaa caawin karoo laga sheegay shirka waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimaada qoysaska ay keeli karaan horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay xubnihii hay-addan ka socday ee kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedello badan iyo fahm badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dawliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka la badiyo wada shaqayn dhowna lala yeesho hay-adaha arrintaasi khusaysa ee caruuraha ku tacalluqa marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo mar walba hay-addani waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacalluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga tirsan xagga carruurta markay noqoto badbaadinteeda iyadoo weliba la dabaqaayo sharciga caalamiga ah maarata caruurta ee qaramada midoobey marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaanaa xeerar ama go'aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaanaa ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa marka iyadoo taasi jirto haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska warqabka iyo xiriirada ayaa lagu go'ay maratay looga dooday meesha oo leeyihi in wada shaqayn dhow ay laysla yeesho
kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed maxamuud xalane oo degan magaalada tromham ee dalka norway khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay